si wacan oo wanaagsan dadkaana daawanay la dhegeysanay waa dhacdee meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhawaada bar kale iyo madasha sigiisii oo aadaaba aynu ka soo gudbino waraysyada xiisaha leh ee ku saabsan dhinaca siyaasadda soomaalida dhinaca farsamada fitna suuda ayaa noo qaabisan oo inoo daadixin doona dhegeystayaal waraysigan soo socda ayaa waxaanu idinku haynaa amaba uu ku saabsan yahay marka hore shirka ay puntland ku baaqday in lagu qabto magaalada gaalkacyo gobolka mudug shirkaasi oo loo bixiyey ama loogu magac daray shirkii subxaan bixinta shirkaasi ayaa su-aalo badani ay ka taagan yihiin waxaana biyo diiday qaar ka tirsan beelaha puntland iyagu ka tirsan amaba ku jira kabka telefoonka ayaa waxaa nagula soo xidhiidhay oo haatan si toosa ugu jira nabadoon maxamed cali oo shaado loo yaqaano oo isagu jooga galdogob nabadoon maxamed marka hore soo dhowow
waa dhowahay waa dhowahay waayahay nabadoon maxamed aan ku weydiiyo su-aasha ugu horreysa maxaad noo soo wacday oo aad noola soo xidhiidhay oo aad damacsan tahay inaad sheegtid ala xeraarow adiga iyo baabadka waa salaamayaa salaan bacdi waxaan idiin soo wacay oo idiin soo wacnay shirka ka dhacaya gobolka mudug magaalo madaxdiisa gaalkacyo oo puntland ay ku baaqday baanu rabnaa inaanu ka diidinno afkaartayada wixii nagaga aadan shirkaasi woontadiisii iyo xigmadiisii baanu ka hadlaynaa inaad naga dhegaysataan oo caalamka gaarsiisaanna waa idinka rabnaa afka aad ku hadlaysaa waa afkee nabadoon maxamed cali shaado ma afka beeshaada ma afkaaga afka aad ku hadlaysaa waa kee waxaan ku hadlayaa afkayga iyo afka beesha tanadee baan ku hadlayaa waxaan ugu hadlayaa inaan caddayno wixii nagaga aadan shirkaas beelaha puntland ee turxaan bixinta loogu magac daray waayahay nabadoon maxamed oo marka adiguma waxaad ka tirsan tahay odayaasha ama cuqaasha galdagob nacam sidaa weeye nabadoone maxaad diidan tahay shirkaa maxaad ku biyo diiday waa maxay sababtu waxaan diidannahay shirkaas lagu asaasay oo laga soo darboosgareeyey magaalada garoowe magaala madaxda puntland oo ergadiisa lagu sheegay laba boqol iyo konton soomaaliya markii ay burburtay oo meesha ta kala gaartay dadku ama isir buu wax ku wadaagi jiray ama buu wax ku wadaagi jiray midna laguma salaynin oo isir iyo dhaalka la yidhaahdo isir iyo iyo iyo iyo urur midna laguma salaynin sidaa daraaddeed waxaan diidannahay shirkii qoontadiisii iyo taladiisii oo aanaan midna kulahayna la yidhi jiitinta iyo budurka soo raaca baan diidannahay saasaanu diidannahay waa tahay markaa ma waxaad ka biyo diideen ergada tirada layna siiyey beeshiina mise mabaadi'da shirkani xambaarsan yahay ayaan qeexnayn oo aan laydiin sharaxin oo aad su-aala ka qabtaan labadaba labadaba baa diidannahay
waa tahay maxaad rabtaan marka ma in laydiin qeexo oo bayaan laydiin soo saaro laleeyahay shirku qodobadaasaa lagaga hadlayaa ergooyinkiinuna intaasay leegyihiin ma sidaas oo kale ayaad u baahan tihiin macluumaad dheeraada waxaanu rabnaa koobaad in la qeexo shirka nidaamka iyo ajendihiisa marka labaadnana ergada aanu ku leenahay mudnaanteeda inaan ka helno sidaas baan rabnaa waxaanu nahay dadkii puntland asaasay annagu oo diidibada u aasay in marka wax laab ku jira naloo keeno xaashaa lilahi lama qabato laakiin nabadoon maxamed cali shaado inta aad idaacad ka hadlaysaan oo aad leedihiin shirkaa gebi ahaanba waa diidnay waana qaadacnay miyaana ku fiicnayn puntland inaad toos loo xidhiidhaan oo aad tidhaahdaan shirkaaad noogu baaqdeen soo qeexa oo waraqaha noo soo dira oo aad waxubsataan miyaana sidaas ku fiicnayn
way ku fiican tahay waana caddaynay oo arrintaas dhaqankeeday waxay u tahay puntland inay sidaas samayso oo meel gaara wax lala aado marka sidaa daraaddeed waxaanu rabnaa inaanu tusno caalimka ogeysiino waxa in laguga aadanayn afkaartaasi inaanu kaga qayb galno shirkayaga waayahay waxaa jiray ergooyin beeshiina ka tirsan nabadoon maxamed cali shaado oo ka qayb galay shirka cadaada ka socda oo iyaguna sheegay inay ka cabanayaan oo ay ka tageen oo ka aanay ka tirsanayn puntland iyagoo ku hadlaya magaca beeshiina adigu kan nabadoon ahaan boqoladaa cadaada la jirtaa mise puntland baad ka tirsan tahay waxaad doontidba aad ku dhaliishiday anigu muwaadin puntland ah baan ahay dadka soomaaliduna hadda qoqob mar kale dhex yaallo ciddii rab meeshatay aadaan laakiin waxaan ahay dadka mudan jecelna puntland inay taya tayo yeelato waayahay nabadoon maxamed cali shaaro soomaalidu waxay ku mahmahdaa baroortu orgiga ka weyn ma laga yaabaa shirkan in aad marmarsi ahaan un aad u leedihiin shirkan waxyaalo badan baan ku qeexnayn ma cadda si fiican uguma kalsoonin laakiin ujeeddadiina dhabtaa marka laga hadlo in ay taa ka baxsan tahay oo shirka aanay toos u abaarayn oo markaa la odhan karayo marmarsiun baad ka dhigaysaan shirka ujeeddadiina noocaa miyay tahay mise sida aad u hadlaysid baa kaa dhaba oo shirka un baad doonaysaan in laydin sharaxo annagu waxaanu nahay cali xaraarow dadkii puntland dhidibada u aasay sagaashan iyo saddexdii markii la asaasay ilaa hadda oo tiirarkeeda tiirarka ugu waaweyn ah haatana inay midho dhashaan rabnaa waxaanu diidaynaana waxa weeye matarahabaabiskaan diidaynaa ee puntland mana diidi karno mana diidi doonno waayahay haddii puntland idiin soo jawaabto nabadoon maxamed cali shaaro oo yidhahdaan xilgadiinu waa intaa ujeeddada shirkuna waa sidaa ma ku qanacsantihiin ma laga yaaba markaa inaad qaadacaddaa joojisaan oo aad dib ugu noqotaan oo fadhiisataan miiska wada hadalka puntland ama urur bay wax ku qaybsan jirtay ama isir bay wax ku qaybsan jirtay markaan noqontada iyadoo xaq iyo cadaalad ay hello haa nacam weeye waa fadhiisanaynaa
nabadoonna su-aal kale haddii aan ku weydiiyo markaad caqligaaga ka shaqaysiisid haddii biish beeshiinu ay biyo diiddo puntland ayna ahayd dadkii didibada u aasay markii puntland la aasaasayay qolo kalena ay ka baxdo beel kale ay ka baxdo miyaanay ku muuqanin in puntland marba rukun aad saaraysaan oo odayaashiina aad mas-uul ka tihiin in puntland ay dhinac isugu dunto
aad baad umahadsan tahay cali xaraarow arrintaa iyada waa arrintaanu baaqa ka soo jeedinayn aan leenahay beelaha puntland yaa la kala furfurin waxaan leenahay dadka majaraha maanta u hayaa puntland ha hagaajiyeen beeraheedana ha isu dubeen sidaas baanu arrintada u soo jeedinaynaa aad baad umahadsan tahay su-aal kale haddii aan ku weydiiye nabadoon maxamed cali shaaro waxa weeyaan puntland waad usoo jeediseen daliisheeda iyo waxa aad doonaysaan laakiin beryaanna waad soo saarteen inaad qaadacdeen shirkan haatan ugu baaqayo in gaalkacayo uu ka bilaabmo dhinaca kale haddaan su-aal kale ku weydiiyo dadka magaciina ku hadlaya ee ergooyinka ah ee iyaguna goobjoog ka ah kana qaybgelaya shirka cadaado iyaga dhaliil iyo bayaan ma ka soo saarteen haddii aad beeshaa tihiin oo ma tidhahdeen joojiya waxaad wadaan puntland baynu ka tirsannahay taa iyada ma ka hadasheen maadaama dadku soomaali yahay soomaaliduna israel hadda qoqob ayan kala lahayn ma anaan soo jeedin arrintaas laakiin puntland in badan baa odda ka jeexday sidaas wey dadka odda ka jeexay bayna ka mid yihiin
waayahay nabadoon maxamed cali shaaro su-aal kale haddii aan ku weydiiyo waa maxay sababta qayladhaanta xooggani ay maalmahan u dambeeyey ama bilahan u dambeeyey ay ka soo yeedhayso puntland oo beelihii markii hore aasaasay ay beryahan dambe ay aada u saluugayaan xaggee saluugu ka imanaya miyaa mas-uulka ah taa waxaa la weydiinayaa xukuumadda maanta majaraha haysaa la weydiinaya annagu waxaanu nahay dadkii shacabka ahaa ee markii ugu horreysay dhidhibada u aasay waayahay nabadoone marka ma ii dhibi kartaa haddii uu garabkaaga fadhiyo nabadoon axmed nuur sheekh xasan isagana laba saddex su-aalood aan weydiiye nacam waa kuu dhiibi karaa nabadoon axmed nuur waad maqlaysay hadalka iyo waraysiga aniga iyo nabadoon maxamed cali shaado qodobada uu ka hadlay ma ku raacsan tahay mise waxbaad ka duwan tahay fakarkaaga
waxaan ka hadlayaa wixii annagu aan horeyna uga hadalnay haddana aniga ugu beegan baan ka hadlayaa ma garata annagu shirka aanu ka hadalnay oo shalaytan aan ka hadalnay saxaafadan aan gelinay warbaahintan aanu gaarsiinay sida warkiisa aan u gudbinay weeye haddaan nahay beesha talade ma garata shirkaa marka waa qaadacdeen shirkaa sida uu ku soo baxay markii uu ku socdo haba yaraatee inaanaan dib ugu noqonaynin go-aankayga inaanaan ka laabanaynin baan waxaan u caddaynaynaa saxaafadda haddii aan wax laga beddelin iyo caalamka oo dhan waan u caddaynaynaa haddii aan wax laga beddelin si oo ku soo baxay ma garata shirka waxaa laga hadlayo haddii laydin sheego iyo kuraasta ergooyinkiina wadahadalku markaa miyaanu idin furmayn mise waxaa leedihin sideedaba shirkaasi kamana tirsanin waana qaadacnay oo hadal cada sidaa maahan waxaan anagu rabnaa oo hadafkayagu yahay puntland iskudubaridkeeda iyo dhamaystirka awal horay ugu kaamilka noqday inuusan meel ka leexin ma garat waayo haddii su-aal kale aan ku weydiiyo nabadoon axmed nuur beesha aad nabadoonka u tahay ee hadda aad afkeeda ku hadlaysid ma midaysantihiin mise waad kala qaybsantihin maxaa la odhanaya waa midaysannahay dhammaan ilaa iyo intii adduunka dacaladiisa joogta haddii aad miday midaysantihiin maxaad ka odhan lahayd ergooyinka beeshiina matelaya ee cadaado jooga ee puntland gebi ahaan boon ka baxnay kuwa maxaad odhan lahayd iyaga
beesha tanade waxay degan tahay soomaaliya meelo badan oo kamid ah meel kasta oo ay ka jirto maamul iyo dhismana ciddii joogta ayaa matelaysa marka xaggana waad ka qaybgeli kartaan xaggana waad qaadici kartaan miya
annaga waxa weeye puntland waa puntland beesha sanado oo joogta meel kaleeto oo maaragta ay ka jiraan in meel kale ay ka aadeen midna ma jirto beelaha sanade meelaha kale oo dhismayaasha maamulada ay ka jiraanna sidaa oo kale cidda joogta yaa mise luga ah
waa tahay nabadoon axmed nuur sheekh xasan nuux beryahan dambe beeshan iminka aad nabadoonka u tahay aad magaceeda ku hadlaysid mar waxay soo saaraan shir jirayd mar bayaan bay soo saaraan warbaahinta aad baad ugu badnaydeen maalmahan u dambeeyey beeshiina marka laga hadlayo dad nabadda jecel oo puntland ka tirsan oo degan oo xasiloon ayaad hore u ahaan jirteen maalmahan u dambeeyey yaa idin qodqoday maxaa idin soo dhex galay beryahan deganaantii horey adoogeyd baa sii laban laabaynaa oo waxaan rabnaa inaysan meel laka leexin ma garat marka xaggee u socotaan waxaan u soconnaa cadaalad iyo midnimo iyo horumar ummadda soomaaliyeed dhammaanteed inay gaadho cid kastana ay hesho wixii mudnaantooda ay leedahay shirkan imka aad qaadacdeen haddii laydin caddeeyo waxa uu ku saabsan yahay iyo ergadiinnu ma ku qancaysaan oo ma odhan kartaan qodobkii hore waa ka noqonnay ee qaadacadda oo haddaanu bilaabaynaa inaanu fadhiisanno shirka
annagu waxaan u soconnaaba waxa weeyaan wanaag iyo midnimo puntland iyo beelaheeda oo qanacsan
nabadoon axmed nuur sheekh xasan nuux waxbaa idiin qarsoon mise si sareexiya oo calool furan ayaad iila hadlaysaa oo wax kuu laabina ma jiraan
waxa iqlaaban aniga iyo beesheeda midna ma jiraan warkayo waa cadiya berri ka maalin haddii odayaal kale kaa dhinac hadlaan adiga iyo nabadoon maxamed cali shaadho oo ay yidhaahdaan annagu shirkaa waa ku noqonaynaa waana ka noqonnay qaadacaadii hore labadaa jeer iyo maad sax noqon kartaan
wixii wixii la gaarayaa laga hadlaa waxaan la gaaray cid horey loo ogeysiiyey ma jiro waxaan ka hadlaynaa waxaa jira oo aanu ognahay waayahay adigoo aada u mahadsan gebagabadii waraysigeenna maxaad odhan lahayd dadka aad matelaysid oo aad usoo jeedin lahayd kelmaddaada dadka aan matelahaye iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaa odhan lahaa horumarka iyo midnimada iyo sinaanta qayb libaax shukti kasta ha ka qaato
puntland iyana maxaad odhan lahayd puntland waxaa odhan lahaa horumar iyo baraare wahagaagka dhegaystayaal intaasi ayaan galabtaa kusoo kubayaa waraysiga aan la yeeshay nabadoon maxamed cali shaadho iyo nabadoon axmed nuur sheekh xasan nuux oo labadaba ka mid ah odayaasha ka soo jeeda degmada galdogob nabadoonnadaasi ayaa waxa ay waraysigaasi ku sheegeen in gebi ahaanba ay qaadaceen inay ka qayb galaan shirka puntland ay ku baaqday ee turxaanbixinta beelaha puntland oo lagu qaban lahaa gaalka cayo maalmaha soo socda tan iyo kulankeena dambe waraysikan oo kale ah intaynu dib ugu kulmi doonno dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa anigoo ah cali xalaale sidaa iyo nabad geliya